wasaaradda walbarashada hidaaya oo taalyanta sare xukuumadda federaalk soomaaliya ayaana sheegtay natiijadii imtixaankii dhowaan lagu qaaday macalimiinta soomaaliyeed agaasimaha waaxda horumarinta macalimiinta ee wasaaradda walbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya iyo sharaxiyo habraha galang mari imtixaanka lagu qaaday macalimiinta soomaaliyeed waxaa imtixaanka afka usoo gudubta afar boqol iyo saddex oo ay wiilal ka tahay laba boqol labayo toban oo boqolkiiba konton iyo saddex u dhiganta gabdhana ay ka tahay boqolkiiba boqol sagaashan kow oo ah boqolkiiba afartan toddoba dowlad goboleedka hirshabeellena waxaa waaye dowlad goboleedka ay ka soo baxeen gabdhaha ugu badan si aad arkaysaan gabdhaha iyo wiilasha waa isku dhow yihiin konton iyo saddex afartan toddoba waxba uma dhexeyso dowlad goboleedka jubbaland waxaa usoo baxay saddex boqol sagaashan shan saddex boqol iyo labo ka mid ah waa wiilal oo boqolkiiba toddobaatan iyo lix u dhiganta sagaashan iyo saddex ka midana waa gabdho oo u dhiganta boqolkiiba labaatan iyo afar dowlad goboleedka koonfur galbeed afar boqol iyo toban ayaa usoo baxday laba boqol iyo konton iyo afar waa wiilal oo u dhiganta boqolkiiba lixdan iyo labo boqolkii boqol konton iyo afarna waa gabdho oo u dhiganta boqolkiiba soddon iyo sideed taasoo ka dhigaysa dowlad goboleedka koonfur galbeed dowladood dowlad goboleedka labaad ee ugu gabdho badan markii la fiiriyo markii laga soo tago hirsha khaatumo waxaa imtixaanka usoo gudubtay boqol toban iyo saddex toddobaatan iyo sagaal ka mid ay wiilal yihiin oo boqolkiiba toddobaatan u dhiganta soddon iyo afarna ay yihiin gabdho oo u dhiganta boqolkiiba soddon gobolka banaadir waa soo sheeg totalku marka wuxuu noqonayaa laba kun sagaashan iyo sideed oo ay wiilal ka tahay kun afar boqol toban iyo sagaal oo u dhiganta boqolkiiba lixdan iyo lix lixdan iyo sideed lix boqol toddobaatan iyo sagaalna waa gabdho oo u dhiganta boqolkiiba soddon iyo labo ayadan intaana waa shaxdii oo garaaf ahaan u muuqato inta haddaan akhriyey waxaa marka sameynaa isbarbardhig sanadkii laba kun labaatan iyo labaatan saddex iyo labaatan iyo afar sanadkii laba kun labaatan saddex dadka soo codsaday sidaa ujeedaan waxay ahaayeen guud ahaan saddex iyo toban kun iyo shan boqol iyo toban iyo afar halka sanadka laba kun labaatan iyo afar dadka soo codsaday ay yihiin labaatan iyo lix kun iyo shan boqol iyo toddobaatan oo micnaheed ay tahay inay laba jibaar yihiin ku dhow yihiin laba kun labaatan saddex dadkaa soo codsaday waxaa lab ahaa kow iyo toban kun lix boqol iyo lixdan oo u dhiganta boqolkiiba siddeetan iyo lix waxaana dhadig ahaa kun siddeed boqol iyo konton iyo afar oo u dhiganta boqolkiiba toban iyo afar sanadkii laba kun labaatan saddexda waxaa imtixaanka u gudbay laba kun siddeed boqol ayaa ayaa soo gudubtay oo laba kun siddeed boqol iyo kow oo laba kun shan boqol konton iyo shan ay tahay lab oo u dhiganta boqolkiiba sagaashan iyo kow gabdhahan ay ahayn laba boqol soddon iyo lix oo u dhiganta boqolkiiba siddeed sanadka laba kun labaatan iyo afar saaad u jeedaan barcentage-ka gabdhaha ee soo codsaday intii hore waa ka badan yihiin meeshii afar iyo toban ka ahayd waa labaatan iyo kow barcentage-ka gudbana waa ka badan yihiin intii hore oo meeshii afar iyo toban ka ahayd waa soddon iyo laba boqolkiiba gabdhaha hadda imtixaanka afka u gudbay tirada guud ee imtixaanka a city iyo weliba iyo ahayna labaatiin lix kun shan boqol toddobaatan macalin walibana imtixaankan gudub ay tumiyo saddex kun laba boqol kontii laba macalin iyoona imtixaanka galay toban kun saddex boqol soddon iyo saddex macalin meelo sidoo kale on gudubta imtixaanka afka laba boqol sagaaliyo siyeed macalin